أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم فتاوى شرعية لفضيلة الشيخ عبد القادر عكاشة su-aasha koowaad waxay tahay shiikh qofka aan dukan a muslim baa mise waa gaal diintu maxay ka qabtaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan u malaynayaa su-aashaas in jawaabteeda qof walbaba uu garanaayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay uu noo sheegay bayna alrajuli waalkufri tarku salaa qofka iyo gaalnimada waxa u dhaxeeyo waa salaadoo laga tago wuxuu kaloo xadiid kale ku leeyahay alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar ballanta noo dhexaysa annaga iyo dadka waxa weeye waa salaada wey qofkii ka tagaana waa gaaloobaya salaadda marka yacni salaaddu waa rukniga labaad oo min arkaan alislaam ka mid ah bacda shahaadateyn markuu laa ilaaha illa allah moxamedun rasuulullah yidhaahdo waxa ku xiga waa iqaamu salaa waa arkaanta islaamka kan labaad weeyaan salaada marka nabigeenna ihtimaam weyn buu siin jiray waxaa tusaya markuu dhimanayay waxyaalaha uu ka dardaarmo waxay ahayd asalaata asalaa wamaa malakat aymaanukum nafta markay ka baxaysay war salaada laasimasa salaada ilaaliya salaada ilaaliya isagoo leh iyo u ixsaan fala dadka addoommada oo gacantiina ku jiro ayuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam lafdiga marka shareecada ay siisay waa lafdulkufri gaalnimaa la siiyey lafdukufri baa la siiyey madaahibta qoloba si wax u ta'wiiliso kufrigan qolaha u qaadato mukhrij can ilmilla inuu yahay diinka kow kaga baxayay oo gaalnimo uu ku gelayay qolana ha yidhaahdeen may waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimadii midii oo diinka looga baxaya maaha ta'wiilaad ha sameeyeen laakiin midda la isku waafaqsan yahay oo aana hore loo aqoon jirin shareecadanana aan soo marin qof taariku salaad la yidhaahdo oo weligii aan ilaahay u sujuudin oo muslima oo dadka ku dhex nool oo gabdhihii cafiifaadka ah loo guurinayo oo markuu dhinto janaaso lagu tukanayo lama aqoonin hadda ka hor wadaadada nugtay sameeyaan waxay yidhahdeen wadaad kitaabka minhaajka akhrinayo baa kitaabkii salaa kitaabu salaa markuu soo maray ayuu zakadii gaaray markuu zakadii gaara sheikhii su-aal la weydiiyey kitaabu zakaa wuu ka dambeeya kitaabu salaa waxaa la yidhi sheekh taariku salaadka zakada ma la siin karaa markaasuu yidhi sultaan taariku salaad soo dilna maha salaadan kusoo dilna yidhi kitaabu salaa maba noolaba dhimay waa horoo dhintay marka ma jiro taariku salaad noolaanayo waa taariku salaad la yidhaahdo ma jiro haddii shareeca islaama ay jirto salafkeennii iyo ummadduna ma aysan aqoonin nin taariku salaad la yidhaahdo oo iska noolo loo guuriyo oo wuxuu rabo sameeyo lama aqoon jirin lafdiga kufrigaana waa in la siiyaa sababta nebi maxamedaa siiya aley caleyhi salaatu wasalaam wey bilahi towfiiq
su-aasha labaad diintu maxay ka qabtaa qof islaam ah in la midabta kooro ama la faquuqo sida isma geyno oo kale lagu yidhahdo
waa waxyaalaha jaahiligii laga dhaxlay ka mid tahay nebiyullaahi moxamed wixii ou tirtirabayna ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mana ahan dadka muslimkaa oo islaam sheeganayo inay dhexdooda kelimaadkaas oo kale ay ku jirtaahi wax saxa ma aha waana wax aanan diinta ilaahay lagu dhaqminay ka mid tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum min aadam wa aadamu min turaab bani aadamka dhan hal asalay ka yimaadeen oo aadam ah aadamna ilaahay caradaasuu ka abuuray laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa cajamiyin calaa carabi qof qof ka fadli badan ma jiro keliya islaamka miisaanka uu noo sameeyey waxa weeye ina akramakum cinda allahi atqaakum miisaanka aan leenahay qofba qofkuu ka taqwo badan yahay weeye laakiin ma aha qoloba qoladay ka laandheeraysan tahay ka xoog badan tahay ka hub badan tahay macnaheedu ma aha waxa weeye ina akramakum cinda allahi atqaakum sidaasaa la rabaa haddaad aragto dadka dadka qabiil ku faquuqayo qabyaaladda ka shaqaynayo mahalkeedu waata nabiyulaahi maxamed uu yidhi layadacanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwanu cinda allaahi min aljuclaan ha ka tageen dadka ku faanayo aabbayaashood hebel hebel iyo laandheeraan nahay iyo fulaan fulaan baan nahay dhahayo ha ka tageen hadday ka tegi waayaan inay aabbayaashood ku faanaan bahalka la yidhaha doorshaanka ama xaarwalwaalka dadku u yaqaanaan waa ka liid waa ka liidnaan badnaanaya ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala doorshaanka waad ogtihiin bahalka la yidhaahdo carafta way dhibtaa haddii barafuun lagu shubo waa u dhimanayaa maanta o dhanna inuu xaarka asanka ku dilaadiliyo buu rabaa qofka qabyaaladda ku jirana qurunkaas inuu ku dhex jiro rabaa oo dadka sidaasoo ku liido ayuu rabaa waa qof qurunka ku dhex jiro weeyaan marka waxa keenaayo waa jaahiligii iyo jahligii ummaddan in laga tawciyeeyo u baahan oo arrinkaas isma geyna iyo dameeraheenna ma wada isma iskuma tagaan iyo kelimaadkaas waa kelimaad jaahiliya wey in qofka muslimkana uu ka fogaado baa la rabaa laguna qiimeeyo qofka ina akramakum cinda allahi atqaakum maxaa yeelay ilahi wuxuu leeyay ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu qabiilka iyo shucuubta iyo waxa loo sameeyey liajli tacaaruf wey nasabkaada inaad ku garato dadka kale ka garata bas yaa guurkiisa kuu bannaan yahay yaad isdhexlaysaan yaa silatulqaraaba kugu leh intaa inaa baratidaa lagaa rabaa laakiin miisaanka dhabta eh lagu kala sarraynayo wa ina akramakum cinda allahi atqaakum intaas inaan maaragtay shacaar ay noo noqoto ayaa la rabaa baaraka allahu fiikum
su-aasha u dambaysa ee shiikha la weydiinaya waxay tahay shiikh qaadka iyo sigaarka ha laga beec mushtari karaa qofkas iga beec mushtari maxaa kula tacala
horta jaadka iyo sigaarka aan isweydiino hadda waxaan u malaynaa dadka si fiicana loo fahamsan yahay في منهج أونلاين ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo xalaaleeyey waxyaalaha tayibaadka la yidhaahdo waxyaalaha khabaa'idka la yidhaahdana waana laka xarimay sifada nebiyullaahi moxamed ilaahay ou siiyey bayna ka mid tahay oo ahlu kitaabkii kutubtooda ku tiilay alyahuudu waannasaara towraad iyo injiil ku tiilay الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل محو يريلي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحو حلاليا نبي الله محمد مركو معروف كي منكر كوما كريبو وحيالها طيبات كي وناكسن وحونا كريبا وحيالها خبائث كا ها اسويدين السيجار كي جاتكم ما طيبة مسوى خبيث شيء حنوي وخبيث وطيب معها مركا هدول طيب هين ilaahay baa naga xarimay oo khabiidka waana laka xarimay wey wuxuu ilaahay nabiyullaahi moxamed xadiid kale ku leeyahay ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiban allah waa alla tayiba waxaan tayib ahayna ma aqbalo wa ina allaha amara almu'miniin bima amara bihi almursaliin allah wuxuu mu'miniintii faray wixii rususha la faray ayuu ayuu faray oo murs- rusushii maxaa la yidhi yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa rusushaa la yidhi waxa tayibaadka ah oo xalaasha wanaagsan cuna camalka wanaagsanna sameeya mu'miniintiina maxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay keeda wanaagsan cuna buu ilaahay leeyahay tayibka cuna marka tayibkaasi shayga tayibka waa midkana loo xalaaleeyo wey waxa khabiidkana waa waxyaalaha nalaka xarimay wey sigaarkoo kale waxaad ogtihiin qofka yacni maaragtay bushimihiisa madoobaanayo qaacaas uu cunaya xabadkiisii xataa sambabihiisii caafimaad ahaan waxbay u dhibaysaa hay-adihii ama sharikaadkii gaalada soo saaraa tacdiir soo raaciyo notiis oo digniin ah ayay soo raaciyaan baad ogtihiin waa hay- sharikaadka ka ganacsanayo oo sameynayey madaarta iyo dhibka uu mujtamaca u leeyahay ama qofka caafimaadkiisa u leeyahay soo raaciyaan tan labaad markii uu qofka sigaarka aada u cabo hadduu xataa salaada tukado waad ogtihiin jirkiisu ka soo uraya jirka qofka adiga garabkaada joogo sigaarka ka soo uraya waanad ogtihiin nebiyullaahi maxamed basal nin soo cunayuusa masaajidda naga imaanin uri basal soo basal xalaal ma aha urka darteed oo malaa'igta ay ku dhibtoonayso baa loo diiday marka nin jirkiisu urayo masaajidkii soo dhex galo waa min baabil owla waa kasii fog yahay weeyaan marka sigaarka waa u jeednaa qaadka adraarta uu leeyahayna waa garanaynaa ilkaha uu baabi'iyo xoolihii uu baabi'iyo waxa hadda haddii maanta jaadka laga joojin lahaa dhallinyarada isbaarada joogta masaajidda soo geli lahaay wax meesha ku haya jaadka ugu badan yacni markay lacagtuu helo wuxuu rabaa inuu jaadka ku bixiyo hadduu waayo inuu isbaaro dhigto dadka dhaco waxa keenaya waa jaadka wey jaadku marka dhib weyn ayuu mujtamaca ku hayaa dhaqaale ahaanuu dhib ku hayaa waad ogtihiin kenya markii laga soo raro jaadka meeqa diyaaradooda dalkana loo soo raraa lama tirin karo maalinkii waxaa laga yaaba dhowr boqol oo kun oo doolar inay kenyaanku helaan ummaddeennana ay caleen oo maaragtay ayaga darar u keenayo dhib u keenayo looga soo bedesho lagu soo wareejiyo marka dhibka uu keenayo caafimaad ahaan waa iga badisaan waanad garanaysaan calaa kulli xaalin qofka noocaas oo kalea waxaan kula talin lahaa ilaahay baa risiqiisa ballan qaaday afkaa nin walbaba asaga ma dilacsanina allah u dilaaciyey risiqii la heli lahaana ilaahay waa ballan qaaday wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa buu ilaahay leeyahay waxaad quraanyada dhulkaa joogta ilahay waa irsaaqa risqigi iyadoo siiyaa waa la helaya risqi ilaahay baa siinaye siduu nabiyullaahi moxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii ana annafsa lan tamuuta xataa tastakmila ajalaha wa tastawfiya risqaha fattaquu llaha waajmilu fi alabi wuxuu yidhi malakul jibriil ayaa nafteyda wuxuu ku afuufo iigu waxyooday nafu inaysan dhimanaynin ilaa cumrigeedii ay dhammaysato risiqeedana ay dhammaystirato wixii aad cuni lahayd markaad dhammaysato adduunka kaaga dhammaado unbaad baxaysaa markaasuu raaciyo yidhi fattaquu llaha waajmiluu fi alabi ilaahayna ka baqa raadinta risiqa aad raadsanaysaanna qurxistoo hagaajiya marka risiqa aan xalaagsanno risiqa xalaasha ah ducadeenna lagu aqbalaa risiqa xaaraamta aan cunnana ducadeenna lama aqbalo xadiidka hadda aan akhrinayno nucmaan ibnu bashiir oo nabiga uu ka sheekeeyey ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiban aakhirkiisa waxaa ku jiro uma dakara arajula ashcaa aqbara yani yutiilu safra ashcaa aqbara yamuddu yadayhi ila asamaa yaquulu yaa rabbi yaa rab wmطcamhu xaraamu wmalbashu xaraamu wamashrabuhu xaraamu waqudiya bاlxaraam faanaa yustajaabu lah wuxuu leeyahay nin buu ka sheekeeyey oo aad u safro oo dhibaato badan safarka kala kulmo oo basaasan isaga dhan jirkiisa iyo maarata dharkiisaba ay bedelan yihiin haddana labada gacmood koru taagayo oo la ilaahayo allah odhanayo markaasuu yidhi see loo aqbalaa qof cunadiisu ay xaaraam tahay cabitaankiisu uu xaaraam yahay malbaskiisa labiska oo labisanaya xaaraam tahay asaga dhanba xaaraam quudanayo see baa loo aqbalaa ninkaas wuxuu la yimid asbaabtii ducada lagu aqbali lahaayo idil buu la yimid ducooyinka sababaha lagu aqbalo qofka musaafirkaa markuu intuu safarka ku jiro hadduu ilaahay baryo waa aqbala wuu haystaa waa musaafir wey marka uu ashcad aqbar yahayna markuu qofku basaasan yahayna ducadiisa waa la aqbala ruba ashcaa aqbar low aqsama cala allahi la abara waatuu nabigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam marka qofka ilaahay baa u baarina ma sameyn ashcad aqbar markuu yahay yamuddu yadayhi ila samaa labada gacmood buu kor u taagayaa labada gacmood markaa kor u taagtana nusuusta waxay tilmaamaysaa ayadoo si firo ebera inuusan ilaahay soo celinaynin oo laguu aqbalayo midda midda afraad waxa weeye asmaacda ilaahay buu ku baryay yaa rabbi buu yidhi sifaadka alloo rabbinimada ahaa ayuu wax ku baryay afartii ducada lagu aqbali jira isagoo wato baan haddana laga aqbalin maxaa keenay wa xaaraamta uu cunayo weeyaan waxa loo aqbali waaya ducadiisa wa xaaraamta uu cunayo marka ilaahay subxaana watacaala risiqaas waa waasac weeye ilaahay meel kale ha ka irsaaqo waxaan leenahay risiq xalaal ilaahay hana quudiyo baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته